العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan u sheegaa shirkan ballaaran sidii hode horeyba uga hadlay caaqilku waxaan in yar istaba raacinayaa hadalkiisii awalan marka hore shirkan waxaa fadhiya isimadii beesha buuhoodle oqaashii beesha culimaaudiinkii waxgaradkii iyo dhalinyaraba waa fadhiyaan waxa aan leeyahay saddex qodob ayaan ka hadlayaa qodob waxa weeye ka lagaga hadlay buuhoodle waxaa jooga oo ku nool ururo nabadiida ma jiraan urur nabadiida oo jooga buuhoodle ma jiro buuhoodle qaraxyo laga sameeyo iyo dhib laga abuuraa ma jiro cadow derishada u cadow oo ku nool buuhoodle taa waxaan ku beeninaynaa waxyaabaha telefisoonka laga sii deynayo wabsadhada lagu qorayo ee ban abuurkaa ee galbeed laga qorayo arrintaa iyadii ma joogaan waxaanan idin sheegaynaa inay ku nool yihiin buuhoodle ciidamada etoobiya ee amniga ilaaliya etoobiya iyo amniga beeshaba ilaaliya waxaa laba ah kalshaale marka hore kalshaale waa deegaan buuhoodle horey buu ulahaa wuxuu ahaa mulki qadiima haddii la isdhibaabeeyey waxa beesha buuhoodle ay ku cadaysatay inay leedahay oo maxkamaddii markaa joogtay iyo dadweynihii ergada ay ugu caddeeyeen saddex markhaati oo caddeeyey in ay tahay kalshaale mulki qadiima oo ilaa kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii inta ka horeysa la manaaficaasan jiray ceelasha ku yaala kalshaale markii ay caddaatay arrintaa iyada ah waxaa dhacday in arrintaasi ay noqotay arrin shareecadii laga guuriyey in rag dan leh oo siyaasad u yimi meesha oo inay beesha iska hor keenaan beesha gurulugud iyo beesha buuhoodle ama bariga barco iyo beesha buuhoodle inay adeegsadeen inay dusha uga yeeliyaan inamadii ay soo urursadeen ee kutubtahayay oo ka been sheegay kutubtii iyaga oo ku odhanaya waxaad xukuntaan in labadaa beelood meesha ay wada leeyihiin ka hor markii ay noo caddaatay inaanu iska leenahay kalshaale horena ulahayn caddayntii dadka hortiisa aanu ugu caddaynanina aanu caddaysanay waxaanu kaloo u sheegaynaa caalamka iyo intii dhegaysanaysaa hadalladan in sharcigu noo ogol yahay inaanu qaadano ambiil ambiil aanu ka qaadanay cid noo diidi karaysaana ayna jirin arrintaa iyadina ay tahay mid shareecada aanu kaga hadalnay dadkiina madashiina aanu maqashinay haddana uu yahay jaro noo taagan oo sharciga dib loogu soo noqon doono oo ciddii diida ay tahay cid nabadiida ama sidai wax u booftay ay doonaysa inay wadato hawsheedii ay awalba gacanta xooga ugu qafatay waxaa saddexeeya waxaanu u sheegaynaa caalamka ciidankii noo yimi markii hore si wacan buu ushaqeeyey laakiin shaqadiisii nabadeed ee labada beelood aada iyo aada buu ugoqtay waxa ay ahayd in dhibaatada waa laga hortagaa ay aasaan saddexda berkadood ee godkooda habeennimada tugada lagu qoday kadibna iminka beeluhu isku hor fadhiyaan dhibaatada maadaama saddexdaa berkadood ee yaryar boob baa lagu qoday waa ogyihiin ciidanka somaliland in boob lagu qoday waa ogyihiin dadkii soo gurmaday galbeed ka yimi inta iyaga wax la waday dhibta waday mahane waa ogyihiin waxaanu ka codsanaynaa haddii maamulnimada iyo dawladnimadu ay tahay ay tahay mid wax lagu qabanayo in fitintaa laga hortago oo lagu aaso saddexdaa berkadooda yaryar waxa aan hadalka kaga tegaya oo kaga baxayaa ma aha kalshaale mid beesha buuhoodle ay ka samrayso ma aha mid ay ka daynayso ma aha mid ay amarkii hore ee beentaha qaadanayso waxay caalamka ogeysiinaysaa waxa weeye nabadda aada iyo aada baa nabadda loogu gacan taagaa colaadana waa laga hortagaa inta dhegaysanaysa ay qusaysaa waxaanu leenahay waa in nabadda lagu soo dhawaadaa wadahadalkeeda waa in colaada la xakameeyaa waxaanu ogolnahay miiska wadahadalka ee nabadda ee walaalada iyo annaga waxaanu ogolnahay bariga burco oo dhan inaanu nabadda ka wada hadal ka wada shaqayno waxaanu ogolnahay qoorta la isu kahayo geliyay inaanu nabad kasoo dabaalna arrinta waxaanu ogolnahay dhibaato weyni inay nagala dhicin kalshaale saddex birkood ay ku yaalaa waxaanu diyaar u nahay ina lagana aaso beeshuna iskugu timaado miiska nabadda oo aanu diyaar u nahay waxaanu kaloo aanu sheegaynaa oo aanu diyaar u nahay beesha wixii la ballan qaaday ee buuhood la ballan qaadeen hadday furkii tahay iyo haddii ay tahay diyadii sidii loo xukumay ayaanu diyaar ugu nahay iyana aanu ugu sugaynaa waa qodobkii hore ee hirgalay buu ahaa waanu isla qaadanay arrintaa iyadaa dibna looga noqon maayo waxaan kusoo ururinayaa hadalkayga nabadu qaali weeye diyaar waxaan ugu nahay gobasheedii nabadu qaali weeye waxaanu diyaaru nahay gobashii nabadaanu diyaaru nahay inaan beeraha wax dambe iskala dheen baanu diyaaru nahay in nabada lasoo dhaweeyo oo la xakameeyo fidnadaanu diyaaru nahay laakiin bariga barco waxaan u sheegaynaa isimada iyo guurtida iyo waxgaradka dhammaantood inay xakameeyaan dhirta soo fool leh ee saddexdaa warooda yaryar ee lagu qoday boobku ay u yihiin sababta anana inaanu xakamayno ciidammadana dib loo kala qaado baraagahana la aaso kabacdi mid xabsku nimaadno aanu dib uga tashano wixii baxay waxa dambana aanu noloshooda ka talino iyo aayahooda asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu